wasiirka wasaaradda deegaanka jubbaland ciidii saleymaan xaashi ayaa magaalada kismaayo ugu qabtay aqoqorosi qaar ka mid ah bulshada deegaanada biroole jannaay cabdaleh karaa'uus leh oo hoos taga degmada kismaayo aqoqororsigan oo ujeedkiisu ahaa ilaalinta tayaynta mashaariicda laga hirgeliyey deegaanadaas ayaa furitaankiisa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka maamulka degmada kismaayo iyo marti sharaf kale ciidii saleymaan xaashi wasiirka wasaaradda deegaanka jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka aqoqororsiga tababarkan wuxuu ku saabsan yahay mashruuc layidhaaho barwaaqo oo ay wasaarado badani wada leeyihiin baa leh xarumaha saddexdaa meelood ah ee mashaariicda biyaha laga samayn doono janaa cabdalle waxaa laga sameeyey ceel boor hool ah baa laga dayactiray waxaa kaloo laga samayn doonaa beer dhirta lagu tallaalo dhirta la tallaalayo lagu abuuro waxaa kaloo laga samaynayaa xarun xoolaha lagu daaweeyo oo kelinika wasaaradda xanaanada xooluhu leedahay saddexdaa aadba saddexdaa wasaaradoodba waxbay ka qaban wasaaradda beeruhuna qayb bay leedahay beer bay ka samayn doontaa wasaarada waliba marka qayb bay ku leedahay mashruucan wasaaradaha kalena dabcan way baran doonaan tababarada way u qaban doonaan dadkaa tuulooyinka jooga communitieska iyo kuwa professionalka ah wasaaradahooda u shaqeeya ujeeddada laga leeyahay tababarkan waxa weeye oo dadka tuulooyinka ka yimi loo tababaraya inaad ogaataan waxa la idiin qabtay ee biyaha ah ee la idiin sameeyey sida aad u xanaanaysanaysaan oo loo isticmaalayo biyaha deegaanka laga sameynayo laga rabayo dadkaa wada leh iyadoo dadku wada leeyahay waxaa la rabaa dad mas-uuliyiin ahoo u xanaaneeya dadkaas in loo magacaabo oo maamula biyahana in ay ashtaan baa la rabaa oo qaab loo cabo la helo aqoqororsiga loo qabtay bulshada deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay u ilaalin lahaayeen mashaariicda laga hirgeliyey deegaanadooda